yeremiya cutubka shan iyo soddonaad kana waa ereygii yeremiya xagga rabbiga ugu yimid wakhtigii yehoyaqiim ina yosiya uu boqorka ka ahaa dalka yahuudda oo wuxuu ku yidhi waxaad u tagtaa reer rekaab oo la hadal oo guriga rabbiga qulladihiisa middood geli waxaanad siisaa kamri ay cabaan markaasaan soo kaxaystay yacasanya ina yeremiya oo ahaa ina xabaasinya iyo walaalihiis iyo wiilashiisii oo dhan iyo qooskii reer rekaab oo dhan oo gurigii rabbigana waan keenay oo waxaan soo geliyey qoladii ilma xanaan kaasoo ahaa ina yigdalyax oo ahaa nin ilaah u go'ay taasoo ku dhinac tiil qoladii amiirada oo ka sii koraysay qoladii macaseya ina jeluum ee iridjooge ahaa markaasaan wiilashii reer rakaab soo hordhigay weelal khamri ka buuxo iyo koobab oo waxaan ku yidhi khamrigan cabba laakiinse waxay yidhaahdeen innaba khamri cabbi mayno waayo awogayo yoonadaab oo ahaa ina rekaab ayaa nagu amray oo nagu yidhi weligiin idinka iyo wiilashiinnuba waa inaydan khamri cabbin oo innaba guri ha dhisanina cabuurna ha daadinina oo beercanabna ha beeranina hana yeelanina laakiinse cimrigiinna oo dhan waxaad deganaataan tendhooyihin si aad wakhti dheer u sii joogtaan dalka aad degan tihiin oo annagu waannu addeecnay codkii awogayo yonadaab ina rekaab oo nagu amray inaanan innaba khamri cabbin cimrigayaga oo dhan annaga iyo naagahayaga iyo wiilasheeda iyo gabdhahayaguba iyo inaanan guryo aan ku degnoonna inaba dhisan oo weliba annagu ma aanu lihin beer canab ama beer kale amase abuurba laakiinse teendhooyin baanu ku deganayn oo waannu addeecnay waana wada samaynay sidii awoggaayo yoonadaab uu nagu amray oo dhan laakiinse markii nebukadresar oo boqorka baabilon ahu uu dalka yimid ayaannu isnidhi inakeena aynu yerusalem u guurnee waana cabsida aanu ciidanka reer kaldayin iyo ciidanka reer suuriya ka cabsannay aawadeed oo sidaas daraaddeed ayaannu yerusalem ku degannahay markaasaa ereygii rabbigu yeremyah u yimid isagoo leh rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay tag oo dadka yahuudda ah iyo kuwa yeruusalaam degganba waxaad ku tidhaahdaa rabbiga wuxuu leeyahay war tacliin miyaydan qaadanayn inaad ereyadayda maqashaan yoonadaab ina rekaab ereyadiisii uu wiilashiisa ku amray inayan innaba khamri cabbin waa la wada oofiyey oo ilaa maantadan la joogo iyagu khamrina ma cabbaan waayo waxay addeecaan amarkii awowgood aniguse waan idinla hadlay anigoo goor wanaagsan idinla hadlaya laakiinse innaba ima aydan dhegaysan oo weliba waxaan idin soo diray nebiyadii addoommadayda ahaa anigoo goor wanaagsan idiin soo diraya oo idinku leh midkiin kastaba haatan jidkiisa sharka ah ha ka soo noqdo oo falmihiinnana hagaajiya oo ilaahyo kale haddaba gelina inaad u adeegtaan aawadeed oo markaas waxaad iska degganaan doontaan dalkii aan siiyey idinka iyo awoyaashiinba laakiinse idinku dheg imaydan dhigin oo innaba imaydan dhegaysan yonadaab ina rekaab weelashiisii way wada oofiyeen amarkii awowgood uu iyaga ku amray laakiinse dadkaannu aniga ima dhegaysan sidaas daraaddeed rabbiga ah ilaha ciidamada oo ah ilaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay bal ogaada dadka yahuudda ah iyo kuwa yerusalem deggan oo dhanba waxaan ku soo dejin doonnaa masiibadii aan iyaga kaga hadlay oo dhan maxaa yeelay waan la hadlay laakiinse ima dhegaysan waanan u yeedhay laakiinse ima ay jawaabin markaas yeremiya wuxuu reer rekaab ku yidhi rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay idinku waxaad adeecdeen amarkii awowgiin yonadaab oo qaynuunnadiisii oo dhanna waad dhowrteen oo waxaad wada samayseen wixii uu idinku amray oo dhan haddaba sidaas daraaddeed rabbiga ciidamada oo ah ilaah reer banu israa'iil wuxuu leeyahay yonadaab ina rekaab marnaba weligiis ma waayi doono nin hortayda istaaga